الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبابي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biidni illaahi albaari waxaan halkan ka soo gudbinaynaa insha allahu tacaalaa dersi ku saabsan ramadaanka bisha ramadaan isku boorrin la isku boorrinayo soomiddeeda iyo u diyaargarow ama istiqbaal shahri ramadaan bisha ramadaan soo dhowaynteeda iyo u diyaargarowgeeda maadaama bishaas ramadaan ay tahay bil fadli badan lagu tilmaamay inay tahay sayidu shuhuur bilaha waxaa sayid u ah shahru ramadaan bisha ramadaan ee fadliga badan ayaa madax u ah wa sayidul ayaami yowmuljumuca maalmahana waxaa sayid u ah maalinka jumcada oo u sharaf badan oo u fadli badan marka waayadii la yidhi xadiidku ahaa walow yaclamu alcibaadu maa fii shahri ramadaan hadday dadku og yihiin waxa ku sugan bisha ramadaan ee fadli iyo ajar iyo thawaab ah addoommadu waxay tamanin lahaayeenoo jeclaysan lahaayeen an yakuuna shahru ramadaan sana bisha ramadaan inay sannad oo kale noqoto oo maalmahan kooban baysan ahaanee sannad oo kale looga dhigo hadday la socdaan hawaabka iyo ajarka laga helayo haddaba walaalayaal nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyey imaamu muslimna uu warinayo bisha ramadaan fadaa'ilkeeda iyo waxyaalaha ku jira wax aad iyo aad u weyn wey sida xadiidka iyo axaadiid kaleba ay caddaynayaan saxaabigii jaliilka ahaa ee abu hurayre la dhihi jiray radia allaahu canhu ayaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min denbih qofkii qiyaam la yimaada oo ramadaanka quma habeennadiisa salaad la yimaada iimaanan waxtisaaban iimaanan mu'minan xaala uu yahay waxtisaaban muxtasiban xaaloo ajir gurubsanayo sidaa sameeya qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqaddama min dembihi wixii hormaray oo dembigiisa ahaa bal arag fadligaa weynankiisa ama iimaanan liajli iimaan rumayn darteed iyo waxtisaaban liajli ixtisaaba ajir gurubsi ah qofkii qiyaam ramadaan la yimaada waxaa loo dhaafaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii hormaray oo dembigiisa ahaa marka qiyaamkaas imaamu nawowi wuxuu yidhi fii sharxi saxiixi muslim waxaa looga jeedaa salaadda la yidhaahdo salaatu taraawiix oo qiyaamkii baa ku xasilaya marka qiyaamku waa mutlaqu lqiyaam wax allaal wixii cibaadaha lala yimaado oo salaaddii iyo daacaadkii kalaba ah way noqonaysaa laakiin qofku waa inuu iimaanan ula yimido tasdiiqan biannahu xaqun rumayn ou rumaynayo inay xaq tahay arrintaani iyo ixtisaab oo maxay ah yuriidu bidalika wajha allahi tacaala isagoo arrintaa uga jeeda ilaahay wejigiisa laa biqasdi ru'yati annaas dadka istustuskooda iyo ru'yadoodase uusan uga qasdaynin waa inuu sidaa ula yimaado markaas maxaa lagu abaalmariyey in la yidhi qufira lahu maa taqaddama min denbih wixii hormaray oo dembigiisa ah ayaa loo dhaafaya alimaamu nawowiyu wuxuu yidhi radia allaahu canhu dembigaasi waxa weeyaan soonka in lagu dhaafayo dunuubta sakaa'irta ah sida culimmadu isla og yihiin imaamulxaramayna uu jasmiyey alqaadi ciyaadna oo ka soo raray ama u nisbeeyey culamaa ahlisunna waljamaaca dunuubta yaryar baa la dhaafayaa ee sakaa'irta ah midda waaweynna waa in dee tooba nasuuxaa lala yimaado markaa riwaaya waxaa jidhaa kufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahara ku dadhay iyo wixii dambe oo dembigiisa ah labadaba in la dhaafayo riwaayadaas imaamu axmed ayaa wariyey bishaaro weyn baa runtii ugu sugan dadka saa'imiinta ah oo wixii horena in laga dhaafayo oo dunuub iyo cisyaan ahayd wixii dambena in laga dhaafayo oo laga tirtirayo markaa dee dembi aan weli dhicin tirtiriddiisu waxay noqonaysaa in ilaahayba qofka ka ilaaliyo oo dembiba uusan ka dhicin ama haddii dembibaba ka dhacaba in macnaha makfuur laga dhigo oo laga cafiyo laga dhaafo markaa xadiidkaa wax ishkaalo ku imaanaya ma jiraan culimmadu sidaa ayay uga jawaabeen xadiid kale imaamu nasaa-i uu wariyey ayaa wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu caddeeyey bisha ramadaan siday uga fadli badan tahay bilaha kale ayuu wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waixtisaaban kharaja min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh qofkii qiyaam la yimaada bisha ramadaan ee quma iimaan iyo ajar gurubsi darteed kharaja min dunuubihi dembiyaashiisii ayuu ka baxayaa ka yowmi waladathu ummuhu sidii maalintii hooyada ay dhashay oo kale isagoo la mida marka qofku maalinkii hooyadii dhashay wax dunuuba ma lahayn ee ka dhacay ma jirin ka bacdin buu dunuubta la imaan karaa markaa salaadaas qiyaamu leyl salaatu taraawiix waa salaad fadli badan culimmada qaar waxay leeyihin qofka gurigiisa inuu ku tukado ayaa fiican culimmo kaloo badanna waxay leeyihiin jamaacada lala tukanayaa masaajiddaana lagu tukanayaa marka alimaamu shaafici iyo jumhuurta shaaficiyada badankeedu iyo abuu xaniifa iyo imaamu axmed iyo culimmada maalikiyada qayb ka mid a iyo culimmo kaleba waxay leeyihiin salaadda in jamaaco lagu tukadaa fadli badan sidii uu sameeyey cumar bnu lkhadaab radiallaahu canhu iyo saxaabadii kaleba isla markaasna camalka muslimiintuna uu sidaas yahay oo caalamka islaamka jameecadaas baa lagu tukadaa badanaaba ayib marka bishaan in la soo dhoweeyo oo qalbi furan lala qaabilo oo qofku sii go'aansado inuu wixii daaca ah ee salaad ah ee ramadaan ah ee sadaqa ah ee qiyaamu leyl ah inuu la yimaado inuu sii go'aansado ayaa loo baahan yahay saxaabigii la dhihi jiray salmaan ibn alislaam alfarisi salmaan alfarisi radia allaahu canhu ayaa wuxuu yidhi khadabanaa rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam fii aakhiri yowmi min shacbaan nebiyullaahi muxamed baa noo khudbeeyey maalinkii ugu dembeeyey bisha ramadaan khudbadaas waxaa ka mid ahaa yaa ayuha annaas qad adallakum shahrun cadiimun mubaarak ayuha annaas yaa ayuha annaas dadkiiow waxaa idinsoo hareeyey oo idinku soo dhowaaday ilaa waa maalintii ugu dambaysay bisha shacbaan maalinta ku xigta ramadaan bay noqonaysaa shahrun cadiimun bil weyn baa idinsoo haraysay oo idinku soo dhowaatay shahrigaasoo mubaarakun la barakeeyoo barako badan waa bil mubaaraga shahrun fiihi leylatun khayrun min alfi shahr waa bil ay dhexdiisa ku jidho hameen ka khayr badan kun he- kun bilood kun bilood hameen ka khayr badan marka kun bilood waa imise sano su'aalahay ku jidhaa insha allah dib baa looga jawaabaya shahrun jacala allaahu siyaamahu fariida waa bil ilaahay ka yeelay soonkiisa in la soomo fariida iyo faral ilaahay ka dhigay waa min arkaani lislaam islaamka arkaantiisa ayuu ka mid tahay in la soomo ramadaanka wa qiyaama leylihi tadawuca ilaahay wuxuu ka dhigay habeennadiisa in qiyaam lala yimaado iyo cibaadana iyo salaadna tadawuc iyo sunne waa arrin wanaagsan man taqaraba fiihi bikhaslatin min alkhayr qofkii dhowaada bisha dhexdeeda ilaahay ugu dhowaada khaslo oo khayr ah oo wanaag ah oo daaco ah kaana kaman addaa fariidatan fii maa siwaah wuxuu ka- la- ka dhigan yahay oo noqonayaa qof fariido gutay oo la yimid xilli aan ramadaan ahayne bilaha kale ah faralka bilaha kale lala yimaado iyo khasladaa khayrkaabaa isku dhigmaya wa huwa shahru sabri bishaasi ramadaan waa bil sabir xumida laga sabro cunnada iyo cabbitaanka iyo sharaabka iyo waxyaalaha naftu macaansato ku raaxaysato laga sabro daacadana lagu sabro iyo cibaadada markaa sabir haddii lala yimaadana janno weeye abaalku wasabru hawaabuhu ljanna sabirkana hawaabkiisu waa jannada wa shahru lmuwaasaati waa bishii isxidhiirinta iyo isgacanqabashada iyo waxla bixidda iyo sadaqa bixinta iyo dadka soomana furintooda bishaas weeyaan wa shahrun yusaadu fii risqi lmu'mini fiih waa bil la siyaadiyo qofka mu'minka arsaaqdiisa ilaahay kordhiya subxaanahu wa tacaala oo khasaa'inta khayraadka oo dhan baa furan man fadara fiihi saa'ima kaana makfiratan lidunuubih qofkii afuriya qof sooman wuxuu noqonayaa afurintaasi makfiro iyo dhaafid bay dembigiisa u noqonaysaa iyo wa cidka raqabatihi min annaari iyo raqabadiisa iyo qoortiisa in laga xoreeyo qofkaas xagga naarta in laga xoreeyo oo ilaahay naarta ku xoreynaya waa bil naarta la iska xoreeyo jacalana allaahu min ahli ljanna ilaahay hayna ka dhigo kuwa jannada lagu abaal mariyo oo lagu marti qaado wa kaana lahum midlu ajrihi min gayri an yanqusa min ajrihi shay-un waxaa qofkaa u ahaanaya ajarkiisi oo kale kii kalena ajarkiisi waxba laga nusqaamin mayo kii la afuriyey iyo kii wax afuriyey mid kasta ajarkiisa oo kaamil ah ayaa la siinayaa ilaahay kansigiisa iyo khasaa'intiisa ayaa iska buuxda oo aan waxba ka nusqaamaynin markaas saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah laysa kullunaa yejidu maa maa yufadiru asaa'im mid kasta oo hannaga naga mida ma heli karayo wuxuu ku afuriyo qof sooman maxaa la samaynaya ajirkaasna waa la rabaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yucdi allaahu hada athawaaba man fadara saa'iman calaa tamratin aw calaa sharbati maa'in aw madqati labanin ilaahay thawaabkaas iyo ajarkaa wuxuu siinayaa qofkii afuriya qof sooman timir ku afuriya xabba timiraa siisa ka badan baa siisa xoogaa kaba biyaabaa siisa xoogaa yaro caano baraxaabaa siisa iyo wixii la mida macnaha cunno badan inuu bixiyo shardi maaha afurintu in yar bay ku xasilaysaa markaas waa wa huwa shahrun awaluhu raxmatun wa awsaduhu makfiratun wa aakhiruhu cidqu min annaar waa bil awalkiisa iyo tobanka beriyo hore ay raxmad iyo naxariis tahay awsadka iyo tobanka dhexdhexana ay makfiro iyo dembi dhaaf ay tahay wa aakhiruhu cidqu min annaar aakhirka ugu dambeeyana waa naarta oo layska xoreeyo oo khalqi badan ayaa ilaahay naarta ka xoraynaya subxaanahu wa tacaala xadiidkaa waxaa ku jiray wastakiruu fiihi min arbaci khisaal bisha ramadaan dhexdeeda waxaa badsataan afar shay afar khasladood khaslatayni turduuna bihimaa rabbakum laba khasladood rabbigiin baad ku raalligelinaysaan oo afartaa khasladood ka mid ah wa khaslatayni laa ghinaa'a bikum canhumaa laba khaslana idinkaanba ka maarmayn oo aan ka kaaftoomi karaynin afartaa la imaada fa ama alkhaslataani allataani turduuna bihimaa rabbakum labada khaslo oo rabbigiina aa ku raalligelinaysaan rabbina jecel yahay waxa weeye fa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa tastakfiruunah inaad la timaadaan towxiidka shahaadada la timaadaan rabbi rabbinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa aqidhaan iyo inaa u istikfaarsataanoo midda labaad ah oo ilaahay ay u istikfaar dalabtaanoo waa iyada masaajidda iyo meelaha khayrka iyo taraawiixda iyo kullu inta towxiidka ay mu'miniintu akhrinayaan ilaahayna u istikfaarsanayaan oo cafi ay weydiisanayaan ilaahay inuu cafiyo labada khaslo oo kale oo aynaan ka maarmaynin waxa weeyaan fatasaluuna allaha aljanna watacuuduuna bihi min annaar ilaahay waxaad weydiisanaysaan jannada qaaliga ah oo sharafta badan oo ilaahay markasta jannadaa weydiisanaysaan oo ka maarmi maysaan waa inaad taas macnaha ku dadaashaan waxaadna ka magangelaysaan naarta ilaahay inuu idinka nabadgeliyo waman saqaa saa'iman saqaahu allaahu min xawdi qofkii waraabiya qof sooman afurka waraabiya ilaahay baa xawdkayga ka waraabinaya sharbatan laa yadmow cabbitaan iyo sharaab uusan dib dambe u oomayn xataa yadkhula aljanna ilaa uu jannada ilaahay galo ayaana hawshaasi soconaysaa markaas alxaafid almundiri ayaa wuxuu yidhi xadiidkan waxaa warinaya ibnu khusayma saxiixiisa ayuuna ku wariyey markaas nebiga xawdkiisu haddii axaadiis tiro badan baa ku soo aroodha in la rumeeyana waa waajib waa mutawaatir xagga macnaha xadiidkaasee xawdka axaadiista ku soo aroodhay waa wax meel weyn oo waasoco bil loo socdo biyihiisuna way ka cad yihiin fidada urtiisuna way ka udgoon badan tahay miskiga weelashiisuna xiddigaha waa xiddigaha oo kale aya weeyaan koobta looga cabbayo qofkii marka cabbana dib dambe u oomi mayo xawdka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa mawjuudoo hadda waa jiraa oo waa abuuran yahay oo nebigu waa isagii lahaa calayhi salaatu wasalaam wa innii la anduru ilaa xawdilaan xawdkaygii hadda ayaan u jeedaa waan fiirinayaa ee nebiga waxaa la siiyey mafaatiix khasaa'in alard ama mafaatiix alard dhulka khasnadaha iyo kaydadka ku jira furayaasheeda oo dhan baa la siiyey calayhi salaatu wassalaam markaas waxa weeyaan ilaahayna kama xirmaaniyo cabbidda laga cabbayo xawdkiisa allahayna ka waraabiya ayaynu leenahay xadiid kale wuxuu tilmaamayey nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu yidhi idaa jaa'a ramadaanu bisha ramadaan markuu yimaado futixad abwaabu aljanna waxaa la furayaa jannada albaabbadeeda waqulliqat abwaabu nnaari waxaa la xirayaa naarta albaabbadeedana waa la xirayaa waxaa kaloo la samaynayaa wasufidat ashayaadiin shayaadiintana waa la silsiladaynayaayo waxaa weeyaan waa la qabbirayaa marka xadiidka imaamu muslim iyo imaamu lbukhaari ayaa wariyey marka culimmada daahirkiisay ku xambaareen qayb ka mid ah oo haddiiba bisha ramadaan soo gasho xurmayn la xurmaynaya bishaas iyo sharafta ay leedahay darteed shayaadiinta waxaa laga mancinayaa inay mu'miniinta dhibaan ayib marka culimmada waxay dhaheen sida imaamu qurdibi uu yidhi haddii dadku qaarkood dhahaan bishii ramadaan waxaannu arkaynaa marar dhan in dhibaatooyin dhacayaan macaasi dhacayso haddii shayaadiintii la xidxidhay waxyaalahaasi maxay u dhacayaan haddii su'aashaa la keeno jawaabtu waxay noqonaysaa saa'imiintaan soonkii ula imaanayn sidii loogu talagalay ee habboonayd oo shuruuddiisa aan ilaalinayn aadaabtii soonkana aan ilaalinayn taasaa loogu jawaabayaa ama waxaa jawaab labaad noqonaysa shayaadiintoo dhan maaha waxa la xidxidhayee kuwa maradada ee madaxa adag ee dhibta badan ayaa la xidxidhayaa shayaadiinta la xidxidhayaa waa kuwaas madaxda ah markaa qofka mu'minka isagaa laga rabaa kuwa kale ee yaryar ee yururuca inuu isagu markaa iska difaaco haddii mar madaxdii laga xidhay ee shayaadiinta yaryar inuu iska celiyo muhimmaddu markaa waxa weeye sharkii baa yaraanaya waana arrin maxsuuso aynu u jeedno bisha ramadaan aad baa dhibaatooyinku u yaryihiin naxariisuna u badan tahay midda kale haddii xataa shayaadiintoo dhan la xidxidhay ka laasimi mayso inaan wax shara iyo wax macsiya aysan dhicinnin la'anna sharka iyo macaasida asbaab kale ay ku yimaadaan baa jidha oo aan shayaadiinta ahayn siyaalo kale ay ku yimaadaan oo aan shayaadiinta ahayn ayaa jidha xadiid kale wuxuu tilmaamaya cabdilaahi bni mascuud laga wariyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan hameenka kowaad ee bisha ramadaana markay ahaato futixad abwaabu ljinaan waxaa la furayaa jannada albaabbaheeda falam yuqlaq minhaa baabun waaxidun ashahra kullah hal albaab laga xidhi mayo bishaas oo dhan hal albaab oo jannadu leedahay ma la xidhayo waqulliqad abwaabu nnaari waxaa la xidhayaa naarta albaabbadeeda falam yuftax minhaa baabun ashahra kullah hal albaab oo naartu leedahay lama furayo bishaas oo dhan waqullat cutaaduljin waxaa la xidhayaa jinka kuwooda madaxa adag ee mu'miniinta dhiba ee sharka iyo dhibta badan kuwaasna silsiladaa lagu xidhayaa wanaadaa munaadin min asamaa'i waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqa oo malag ah ayaa xagga samada ka dhawaaqaya muxuu leeyahy hameenkasana waa dhawaaqaya kulla leylatin ila infijaari subxi ilaa subuxu ka dilaacayo ayuu dhawaaqaya muxuu leeyahy yaa baaqiya alkhayri yammim waabshir wa yaa baaqiya shari aqsir wa absir wuxuu leeyahay qofka khayrka dalbayow ee daacadii iyo cibaadadii ka jeensadayow soo qaabil yaa baaqiya alkhayri aqbil macnaha yammim wa abshir u soo qasad khayrka oo bishaarayso khayrka oo dhan ilaahay qudradiisa iyo iraadadiisa ayuu ku jiraa wayaa baaqiya shari markaa waxa weye qofka khayr raadinayadow war waa xilligii khayrka khayrka soo qaabi wanaagga qaado daacada la imow ilaahay khayr naftaada ka tusi qofka sharka dalbayow aqsir ka gaabso ka joogso oo ka hayso macaasida iska qabo wa absir arag macaasida cirib xumadeedana arag ilaahayna u noqo waa wakhtigii towbadda iyo noqoshadeed sidaas buu dhahaya ayib waa xadiid weyn markaasaa waxaa ku jidhay hal min mustakfirin yukfaru lah ma jiraa mid istikfaar dalbayo loo dhaafo oo ilaahay dhaafitaan weyddiisanaya hal min taa'ibin yutaabu calayhi mid toobad keenaya oo taa'ib oo laga toobad aqbalaa ma jiraa hal min daacin yustajaabu lah mid rabbi baryanaya ilaahay wax weyddiisanaya oo la siiyo wuxuu weyddiiso oo la ajiibo ma jira hal min saa'ilin yucdaa su'lah mid weyddiisanaya oo rabbi baryanaya oo isweyddiisigiisii la siiyey iyo su'aashiisii maydinku jira walilaahi jalla jalaaluh cinda kulli fidrin min shahri ramadaan kulla laylatin cutaqaa'u min annaar hameen kasta ilaahay waxa uu ahaaday marka la afurayo hameen kasta oo ramadaana marka la afurayo in kuwa naarta laga xoraynayo naartaa kuwa laga xoraynaya khalqi badan ilaa lixdan kun baa la xoraynaya maalinta ugu dambaysa afurkana wixii bishoo dhan la soo xoreeyey wax la eg baa la xoraynaya ayib awal hameen kasta lixdan kun bay ahayd kulli wixii o dhan oo laysku soo dardaray wax la egaya ka badan baa la xoraynaya xadiidkaas alxaafid almundiri wuxuu yidhi imaamu bayhaqi baa wariyey wa huwa xadiidun xasanun laa ba'sa bih fi lmutaabacaat waa xadiid wanaagsan oo wax dhibah aan lahayn xagga mutaabacaadka markaas waxa weeyaan culimmadu waxay dhaheen waxaaba laga yaabaa dadka cibaadaysanaya daacada ay la imaanayaan iyo kuwa toobadkeenaya toobadkeenkooda kuwa gaboodfalka la yimid gaboodfalka ay ka noqonayaan dhawaaqaa la dhawaaqaya labadaa dhawaaq raadkeeda inay tahayoo war qofka khayrka dalbaya u khayrka soo qaabila leeyahay halkaa dhawaaqaa inay tahay ta'fiir iyo saamayn ka yimid maxaa yeelay waxaynu arkaynaa dadka muslimiinta in badan oo ka mid oo sooman xataa carruurtii yaryaraa iyo khudaamadihii iyo gabdhihii shaqaalaha ahaa iyo kulli soomayaan waxaa laga yaabaa kuwo badanoo bishaawal bisha ramadaan ka hor xataa salaadda ka tegi jiray inay soomaan iyadoo soonka iyo salaadu weliba soonku dhib badan yahay baa arkaysaa inay soonku u diyaargaroobeen sababta waa dad loo dhawaaqo khayrkii loogu nideeyey ilaa soonku waa ka yarehe culus yahay salaadda iyo jidhka xoogaa waa daciifinaya xoogaa wahsibow dadka qaarkiis ku keenaa xagga cibaadada aan diyaarka u ahayn masaajidadii markaa waxaa arkaysaa camirmay hameenkii oo dhanoo la nooleeyey waxaasoo dhanoo fawaa'id ayaa dhacaya ayib qaala alimaam abu xaamid imaam abu xaamid wuxuu yidhi khazaali isagoo wakiic ka warinay aayadda qur-aanka kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya aayaddaas maalmihii tegey cuna oo cabbe waxaa soo hormarsateen sababkeeda maalmihii tegey daacadaa la timaadeen darteed jannadii kaalaya cuna oo cabba marka la leeyahay dadka mu'miniinta wuxuu yidhi waa maalmihii ayaamu siyaam waa maalmihii soonka markay cuniddii iyo cabiddii ka tageen baa la yidhi markaas idinkuna bishaaradan qaat oo iska cun oo iska cab idinkoo bogaagsi leh dayib marka baaraka allah fiikum waxaa loo baahan yahay inaynu dadaalno bisha ramadaan himmo caaliyaana la qaabilno wanaag iyo qalbi furanna ku soo dhoweynno daacada ku dhex jidhana ilaahay ka barin inuu ina waafajiyo nabadgelyo iyo daacana inuu ku dhammeeyo iyo caafimaad xadiidku waa isaga aha nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu dhahayaa xadiidu qudsi yaa malaa'ikatii unduruu ilaa cabdi addoonkayga firiya taraka shahwatahu wa dacaamahu min ajli xadiidka imaamu muslim baa warinay waxa weeyaan addoonkayga malaa'igtii firiya wuxuu ka tegey shahwadiisii iyo dacaamkiisii iyo wixii naftiisu rabtay min ajlii aniga dartay ayuuna uga tegey marka waxaa loo baahan yahay iyadoo ay sidaa tahay iyadoo bishaani bil weynoo fadli badan ay tahay iyadoo ma garanaysa cisyaankeennu badan yahay inaynu taa'ibiin noqonno ilaahay u toobadkeenno kana faa'iidaysanno khayrka weyn iyo barwaaqada tirada badan iyo naxariista weynu ilaahay bishaa dhex dhigay ducadana aynu badinno ducada waa la aqbalaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu